barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axada sagaal iyo tobanka bisha abril sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kuwda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xidhiira cudurka koronavirus idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo uu marti inoogu yahay wiil dhallinyaro ah oo magaalada muqdisho ka hirgeliyey maqaayad dadka guryahooda ugu geysa cuntada dhalinyaro badanaa shaqa abuur u sameynay oroma kafi ahaan waxaa noo shaqeeya dhowr ilaa dhowr iyo toban dhalinyaro ah qaarkood mataqaana ay yihiin kaashiyeer qaarkood ay mataqaanaa tagaway dadka guryahooda ugu adeegaan qaarkood way weytaran yihiin qaarkoodna jaamacado ka soo baxay qaarkoodna aan wax baran kaalmihii heesaha ayaanan barnaamijkeenna ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo uu noo akhriyo nuur xasan nuur
boqolaal qof ayaa mar kale sabtidii shalay magaalooyin ku yaala maraykanka ka dhigay mudaharaad ay uga soo horjeedaan xayiraadda ay gobolladooda ku soo rogeen in dadka ay guryahooda joogaan ilaa laga xakamaynayo koronavirus qiyaastii afar boqol oo qof ayaa isugu soo ururay magaalada conkard ee gobolka new hampshire si ay u diraan farriintooda ah inaysan doonaynin muddo kordhin lagu sameeyo karantiilka la geliyey dadkan oo lugeynayay ayaa u adkaystay roob qabow daran watay oo da'ayay halka kuwo kalena ay ku jireen baabuurtooda wariyayaasha ayaa soo wariyey in qaar ka mid ah mudaaharaadayaasha ay hubeysnaayeen magaalada austin ee caasimada gobolka texas in ka badan laba boqol iyo konton qof ayaa mudaaharaad ay uga soo horjeedaan karantiilka ka dhanka ah covid nteen ka dhigay halkaasi gobolka marylandna caasimadiisa annabolis dadka ayaa dhigay mudaaharaad inkastoo aysan kasoo degin baabuurtooda banaanbaxayaasha ayaa u muuqda in ay ku dhiiradeen hadal uu jimcihii soo saaray madaxweynaha maraykanka donald trump oo ugu baaqay dadka inay iska xoreeyaan guddoomiyeyaasha raba inay ku fogeeyaan karantiilka trump ayaa dhowr jeer ku celiyey in maamulkiisu uu doonayo in dib loo furo dhaqdhaqaaqa ganacsiga waddanka oo dhan oo hadda u xayiran coronavirus kiisaska dadka qaaradda yurub ugu dhintay cudurka coronavirus ayaa xalay dhaaftay in ka badan boqol kun tan iyo markii uu cudurka halkaasi ka bilowday guud ahaan caalamka waxaa sabtidii la xaqiijiyey in coronavirus uu ku dhacay tan iyo markii uu soo bilowday dhammaadka sanadkii hore dadka badan laba milyan laba boqol siddeetan iyo sagaal kun iyo shan boqol marka laga yimaado qaaradda yurub dal ahaan wadanka maraykanka ayaa ugu badan caalamka dadka uu dilay covid nteen sabtidii oo keliya waxaa cudurka u dhintay dad gaaraya siddeed iyo soddon kun oo qof sida ay muujinayso daraasad ay soo saartay jaamacadda johns hopkins ee dalkan maraykanka inkastoo ay taasi jirto gobolka new york ayaa soo wariyey dhimashadii ugu yareed muddo toddobaadyo ah warka caalamka waa naga intaa
aynu intaasi ku dhaafno warkii dunida oo nuur bukhaari uu nala socodsiinaya haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariyey wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti waan meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurkood ka dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada v o a toddobaadkanna waxaynu ku eegi doonaa dhallinyaro badan ayaa la yimid hibooyin hal abuuray ka hirgeliyeen muqdisho dhallinyarada ka soo baxday jaamacadaha ayaa shiila maskaxda waxayna suurageliyeen ganacsiyo yaryar oo dadku ay u baahnaayeen marka loo eego maqaahihii ka furnaa magaalada muqdisho hadda waxaa soo kordhay adeegya dadku hannaan teg awey ay kaa qaataan adeegyadooda waxayna tani sahashay in qofka uu heli kara adeegan xilli walba uu doono adeegyada guryahooda ayaa lagu geeyaa dadka waana mid ka mid a waxyaabaha hadda sahlaya dadku in adeegya ku helaan xaafadaha cabdikariin cadde wuxuu ka mid yahay dhallinyarada waxbaratay hirgelisana maqaahi hanaanka ku shaqaysee lagu magacaabo orama kafe waxaan weydiiyey bal hibooyinka halabuur ee dhallinyarada hadday la yimaadeen marka loo eego fikradaha halabuur ee dhallinyarada ee muqdisho hadda ku sugan bal aragtida dhallinyarada ee hibooyinkan la xiriira gaar ahaan maskax shilkiina waa mid ankee ah waa mahadsantaa walaalkay cabdiqaadir fikradaha oo interprenerka oo dadkan hal abuurada yaryar la yimid ee maanta magaalada muqdisho ka hirgeliya maqaayadaha sida aadka looga adeegto xilliyada habeenkiga tagaweyga cashooyinka iyo cunooyinka fudud laga qaato waa waxaas dhigi karaa waxyaalo ka maqnay magaalada aadna looga baahnay marka waa waxyaalo aan soo kordhinay oo rabnana ina casriya inay ka mid yihiin waan garta marka dhallinyaradu maxay samaynayaan shaqa abuurkan fikrada hal abuuro shaqalaan baa laga camal jira laakiin hadda hal abuurada socday aada samayseen ama adigu aad samaysay maxaa ugu muhiimsan
waxaa ugu muhiimsan walaalow dhalinyaro badan aan shaqaabuur u sameynay oo kamid yihiin aniga anaga hadda oroma kafi ahaan waxaa noo shaqeeya dhowr ilaa dhowr iyo toban dhalinyaro ah oo aan shaqaabuur u sameynay qaarkood mataqaana ay yihiin kaashiyeelo qaarkood ay mataqaana tagaway dadka guryahooda ugu adeegaan qaarkood way weytara yihiin qaarkoodna jaamacada kasoo baxay qaarkoodna aanan wax baran marka dhalinyarada waxyaalaha oo aadka faa'iidada ugu heleen waa qayb ka mida macnaha taas
dhalinyaro badan ayaa la yimid hibooyinka marka dhalinyaradu fikradahay abuurayaan aragtiyadiina waxaan sidee bay dadku u fahmayaan hadda
walahi dadka faham fiican ay ka haystaan dadka aaday mataqaanaa wax u dalbadaan maqaayadaha tagaweyga oo kaleeto aaday u isticmaalaan waxyaalaha ugu badan hadda anaga ka shaqeyno waa tagawey dadka inaan guryahooda ugu adeegno meelo fogfogo magaalada geeseeda daarfaha magaalada u adeegno meelaha guryahooda loogu geeyo dadkana aaday u fahmeen businesskaas marka hal abuurkan ganacsi magaalada ma ku badanayaa sidee bay dadku u arkayaan adeegan muxuu bedelayaa wallaahi horta magaalada wuu ku badanaa dhalinyaro badan oo annaga nala mida sameeyey adeegyo noocaan oo kaleeta ah oo aad dadka ugu faa'iideeyey dhalinyaro badan u faa'iideeyey ayaga naftoodan u faa'iideeyey dadkiina way barteen way la qabsadeen oo hadda waa baahi ka mida baahiyaha magaalada ka jiro marka shaqa la-aantii maxay ka bedelaysaa
walahi shaqalaantii waa xoog ley ka bedashay annagoo kale hadda waxaa waaye dad iskood u shaqaystaan noqonay dhalinyaro badanoo mataqaanaa oo jaamacada ka baxay waxay noqdeen shaqaalay ka noqdeen meesha ka shaqaystaan oo maalintooda iyo waxay cuni lahaayeen iyo cidahoodii ka dabaraan waxyaalo badan dadkiina bulshadiina faa'iido badanaa u haynaa oo ah in dadka gurigooda qofkaas gurigiisa jiif telefoon soo diro loo adeego macnaa gurigiisa wax loogu geeyo
waxbarashaad ka timid shaqa la-aanna way jirtay dabcan marka sidee bay kuugu dhalatay adiga inaad arrintan abuurto
wala walaalkay waxyaalaha oo aadka u sabab waxaa kamid ahed magaalada waxaa imid oo shaqala-aan xoog le ay ka jirto magaaladoona liis shaqaalaysiin dowladda wax shaqaalaysiin oo hay-ada dadkan madax bannaan wax shaqaalaysiin hay-adaha wax shaqaalaysiin marka waxyaalihii aan inta fikirnay aan ku fikiray waxay ahayd in mataqaanaa oo qof self employer aan noqdo nafteyda aan u shaqeeyo macnaha aniga aan hal abuur la imaado keygaas aan ku shaqaysto kadibna mataqaanaa aanan u baahaninba shaqaa shaqa la-aanta magaalada cabashadeeda aysan aniga baahi ihaysa aysan noqon macnaha marka dhallinyaradu markay hal abuur samaynayaan caqabaday la kulmaan caqabadaha la kulantay maxaa ugu waaweynaa
wallaahi caqabado way iska jiraan walaalkayow hadda caqabado oo soomaaliya waa aan joognaa waxyaalo badanoo waxaa jira oo caqabado ah laakiin hal iyo laba hadda kama tilmaami karo caqabado iska jiraan laakiin annaga dhalintii magaaladan iskaleedo magaalada joogtay oo u dhalatanahay oo dalkeenia joognaa caqabad kastoona hor timaada macnaha wax aan sheegi karna maaha waxaan inta indhaha ka laabano aan dhex jiiri karna waa mafaad marka hal abuur walba wuxuu leeyahay culayskiisa marka faa'iido laga yimaado marka in muqdisho aad hal abuur la timaadoo kale waxa ugu weyn ku hor imaanaya maxaa ka mid a marka culaysada la eegaya horta kow waxaa aad aada uga mida mataqaanaa saameynta hadda anagoo kale tagaway aan ka shaqeynaa mataqaanaa kale xiranka magaalada oo kale in mataqaanaa caqabad xoog xoogle nagu tahay labo in dadka naftirkooda marka ay ku baranayaan bisnisyada hadda caalamiga markaa keento waxyaalo oo cusub iyo cunooyin cusub oo ama wadanka laga aqoonin aa soo kordhiso dadka barashadooda waqti ay u baahan tahay alxamdulilah hadda waan la qabsanay waa caqabada magaalada kale xirankeeda maan wax kale oo caqabada hadda oo aan sheega karna ma jirto inkastoo maqaaqyihii caadigee la yaqaanay cuntooyinka caadiga la kale ay weli shaqaynayaan haddana dhallinyaradu waxaad moodaa in adeegyada yare serviceka ee qofka hore u qaadanaya ku badan yihiin marka markaad babar dhigaysay ood qiimeynaysid maxaa kuu soo baxa walaa hadda anaga waxaa aadka u adeegno dhalinyaro waay maqaaxiyadii caadiga waxaa laga yaabaa in cunooyinkii caadiga ee maalinlaha aad looga isticmaalo annaga siddeed sac maalinta wix ka dambeeyaa meesha furnaa cunooyinka fududaan iibinaa aadaana loo adeegtaa macnaha oo baahi annaga oo aad noola baahanya oo hal maalin ma xiri karno walow hadda niska kay saameeyeen bandooyadan habeenkii waxaan iska bilowday saameyn xoog leh ku yeelatay oo dhallinyaradii qaarkood aanan u adeegi karin annaga ayagana soo bixi karin annagana meeshana u furnaa karin ee caqabad nagu taamaan wax kale oo hadda ma jiraan fantrolkay waangartay hibahal abuur aad leedahoo la timid ma waxay ahayd wax aqoonta adiga jaamacaddii kugu dhashay mase waxay ahayd hiba aad weligaaba inaad ganacsi samaysa ay jeclay walaahi aniga ahaan hibada mataqaanaa ganacsiyada aan leemid iyo ganacsiyada yaryar oo dhan oo magaalada aan ku leeyahaba wax oo mataqaanaa oo ilaahay igu dhaliyay oo mataqaana mar walba ku hami weyna inaan gaaro aan sameeyo qorsheyga uu ahay business businessyadaan yaryar inaan magaalada ku yeesho qayb ka mida hibadeyda aad macnaha waan gartay marka markay timaado dhallinyaradu inay hal abuur la yimaadaan adigu aad ka mid tahay waxaa yaraadaa la yidhahdaa shaqa la-aantii waxaa timaada fursooyin shaqo marka laakiin waxaa aada isha loogu hayaa jiritaanka muddo dheer inaadan ku guuraysanina bal ka warantaas wala horta dadka waa kala adkeysi badan yihiin waana kala waxay markaad u samayso iska sameey iyo markaad u samayso wax oo fishin iyo mataqaana oo aa ka leedahay meel inay gaaraan waa laba mid ay kala tahay ka annaga ahaan waqti badanaa soo dhabar adeegna hadda meeshii ugu fiicnayd businesska heer macnaha hadda oo shalay waxay ahayd meel aan shaqa la-aan ka ahay laakiin maanta aan shaqaaleysiiyo dhowr iyo toban qofood oo lix iyo toban qof ku dhawaada aan shaqo siiyo ee aniga dib iigu shaqayso aniga bil iga sugtaan waa waxyaalaha oo laga faa'iiday in wax la abuuro business la abuuro waxyaalaha laga faa'iido
marka shaqala-aantan xoogana jirtay ee aad sheegayda adiga wax ma ka bedeli doontaa bay kula tahay haddii hal abuuradan ay sii socdaan
walaahi wax la hubo waay in haddii hal abuuradan aada loo badiyo oo dhalinyarada lagu dhiirigeliyo inay hal abuur sameyn karaan oo adkeysan karaan wixii marka la bilaabaya kaliimahan in faa'iido laga helo laakiin wixii inay isqabsadaan qofkii inuu ku dadaalo is adkeeyo waxyaalo badanoo marka dad badanoo shaqala-aan shaqa abuuru noqonay
cabdikarim waxaan rabaa qaybihii dambaan soo gaarnay inaan bal dul istaagno maxay tahay markay timaado in fursad la abuuro waxa uu u baahan yahay qof hal abuur le inuu maskaxdiisa shiilan muxuu u baahan yahay
niyow caqabadda koowaad ee dhallinyarada qabsanayso magaalada jooga waxaa waye markaad rabto inaad hal abuur samayso waxaa u baahan tahay fan inaad hesho ma jiro macnaha hay-ado iyo mataqaanaa fan ka shaqeeyo oo dadka hal abuuro iyo u sameeya ma jiraan magaaladan hadday jiraanna wax kooban oo mataqaana banaanka ku baxsanayn waxyaalaha ugu weyn caqabadda ugu weyn qofka ka hor imaanaysa waxaa waye fanka waa saa aniga aaminsana marka fanka iyo hal abuurka waxbaa ka dhaxay miya hal abuurka haddaa hal abuur kastoo aa hayso wuxuu u baahan yahay in la dhaqaajiyo dhaqaajinteedana fan la-aan ma la dhaqaajin karo macnaha marka fanka muhiim waayo waa qasab qofka inuu fan haystaa oo dad ama taageero kale oo heli karaa marka hal abuurada socdo marka fanka laga yimaado ma wax la xiriira aqoontii iyo jaamacadihii baa keenaya mase shaqa la-aantii ka dhalatay mase waa hibo qofku siiyey
wallaahi hal abuurada magaalada ka socda qaarkood annagoo kale hadda jaacad dibiddaan jaacad aan oga nimaadnay waxyaalihii dalka kusoo kordhinay waxyaalo oo mataqaanaa caalam ka jiro oo mataqaana wadamadii aan tagnay ugu tagnay horumaradii dadka sameynayeen inaan magaaladeena ka keenno wixii aan xag ku heli jirnay inta ku helno dadka oo magaalooyinkaas tago oo oo ka yimaadana ay arkaan waxyaalihii xagga ka jira inay intana ka jiraan same same oo la yahay ma fahanti marka waxaa aaminsanahay waxyaalaha oo hal abuurada magaalada ka jiro waxyaalo oo oo waxbarashadii iyo aqoontii iyo dadkii mataqaana dhalinyaradan waxbaratoo dhan hal abuura ka wada buux laakiin waxay u baahan yihin fan iyo taageero iyo mataqaanaa garab ay u baahan yihin magarad dadku siday u fahmayaa meeshan aad furtay hadda see loo fahmayaa walaa dadka waxaa u malaynaya dadka inay baahi weyn u qabeen in meesha aan furo sababtoo ah ma ma ma filin macnaha kastamarka iyo dadka aan helaya iyo dadka igu xirmaya inay baaxad intaan la eg ay yeelan karaan weliba isla markiina aan dareemi karo macnaha culeyska culeyska oo magaalada ka jiro sababtoo ah dhalinyaro fara badan ay ugu xiran oo mataqaanaa aan u adeegnaa oo adeegi nuuc walbay ahaataa aan u diyaarinaa caqabadihii iyo iyo waxyaalaha mataqaanaa magaalada ka jira marka laga soo tago dadka aaday u fahmeen meesha weliba waa usoo sheeka tagaan waxaa laga yaabaa waa inay soo fadhiistaan oo soo sheeka tagaan qaarkood tagaweyn looga adeega qaarkood magaalada banaankeeda wax loogu geeyo aaday dadka u fahmeen dadka in guryaha loogu adeego oo maqaaxiyaha adeeg inta la qaado waa waa aragti cusub marka dadka aad u adeegaysaan oo kale maxay say u arkayeen yaa idiin dhexaya adinkee dadka ma dadka toos idinla macaamilayo yaa hal abuurkan dhexayaa waa
hadda annagoo kale waxba hal abuuroo gooni oo noo dhexeeyo ma jiro dadka aan u adeegayno dalabka toos maqaayadii soo dalbadaan telefoon ilada maqaayadda waa soo wacayaan dalabkay dhiibanayan dalabka marka loo diyaariyo waa loo order gareyna waa loo qaadaa meesha uu joogo degmada uu degan yahay meesha uu ka degan yahay loo tilmaama qof si fiican tilmaamta u yaqaana gurigiisa uu geynayo macnaha
marka waa xiriir toosoo idin dhex marayo toosoo annaga iyo macaamiishana noo dhexeeyo waa dad badanaa shaqa la-aan ah dad badanaa derbiyada fadhiya hibooyinna ka guuha marka fariintaad u diri lahayd maxay ahaan lahayd
fariinta u diri lahay dadka dadka badana hibooyinka buuxa waa sax waa run waxaa aaminsanahay qof kasta hamigiisa iyo waxyaalaha uu leeyahay inuu mar uun sax maayaan oo iska hagaagayaan waxaana dhihi lahay macnaha fariimaha ayaga fariina u diri lahay waxaan u diri lahay ganacsatada bangiyada magaalada ku yaalo ganacsatada dowladda inay dadkaas hibada iyo hal abuurka leh la dhiirigeliyo la maalgeliyo si wadankii mataqaanaa oo u noqdo mid horumar baaxad lasii gaara insha allah
bangiyada iyagu naftooda dabcan maalgelin ay sameeyaan hibooyinkay la xariirtay baa igu tiri fursad ma ka heshaan
walaahi may weli wax fursadaha bangiyada ay bixiyaan aaday u yaryihiin inay ballaariyaan hibada dadka dhalinyarada hibada leh oo dhan la wada gaarsiiyo sanadle sanadkiiba marsida adduunka hadda wadamadoo dhan waxay sameeyaan bangiyada ku yaalo waxay leeyihiin sanadkiiba mar in dhalinyaro hal abuur loo sameeyo dadkan hibada ka buuxda oo maanta soomaaliya joogana waxaan isleeyahay waxyaalo fara badan oo adduunka hadda ka jirin inay keeni karaan oo keliya fanley u baahan yihiin bis dhalinyarada
aad buu u mahadsan yahay cabdikariin cadde oo ka mida dhallinyarada leh hibooyinka hal abuur ee ganacsi ka hirgeliya muqdisho barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayaan inta badan waxaanu fursad ku siinaa dhallinyarada la yimaada hibooyinka hal abuur oo qof walbaahi si wax u soo bandhigo dhallinyarada ayaa soo bandhiga hibo faneed hibo ciyaareed hibo ganacsi iyo hibooyin aragtiyo ah oo dadkay la wadaagaan dhallinyarada maskaxdooda shiile ee soo bandhiga guulaystayaashaas ayaana barnaamijkan hibadii hal abuurkaee barnaamijka dhallinyarada inta badan aynu ku siinaa fursad ay kula hadlaan bulshada inteeda kale toddobaadkan waxaynu ku eegayna hibooyinka hal abuuree dhallinyaradu ay la yimaadeen ee dhanka ganacsiga la xiriira waxaana hadda moodaa magaaladu inay ku soo badanayaan hal abuuro ganacsi yaryar oo dhallinyaro waxbaratay oo ka baxay jaamacadaha ay hirgeliyeen iyagoo taa beddelkeed ka gaabsanaya ama raadinaya fursad inaysan shaqooyin kaga raadin hay-adaha iyo xafiisyada sida gaarka loo leeyahay balse ay la yimaadaan hal abuuro iyagu ay maal gashteen oo waxu tiri kara waana midda hadda ay hirgeliyeen dhallinyaro badan oo magaalada ku arkayso cabdikariin cadaan wuxuu ka mid ahaa dhallinyaradaas hirgelisay xarun adeegyada ee dhallinyaradu u baahan yihiin ay ka helaan gaar ahaanna adeegyada guryaha dadka loogu geeyo loo yaqaan tegaweyga iyo maqaaxi yar oo cunooyinka fudfudud lagu iibiyo oo lagu magacaabo orama cafe intaanu ku mid doona barnaamijka lamida waa cabduqaadir wadileh nabade
intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo magaalada muqdisho uu noogu soo diyaariyey waryahayga cabduqaadir maxamed cabdulle halkaad kala socoteen waa v o a oo idinkaga imanaysa washington haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
mahadsaned maxamed aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta yurub ee loo soo gaabiyey yuwefa ayaa lagu wadaa inuu soo bandhigo qorshihiisa ugu dambeeya ee uu dib ugu bilaabi doono koobka kooxaha horyaalada yurub ee loo yaqaano champions league ee hadda hakadka ku jira kulamo isdaba joog ah ayuu guddiga u ballansan yahay maalmaha talaadada arbacada iyo khamiista soo socota si looga doodo dib u bilaabista xilli ciyaareedka tartanka yurub ee hadda coronavirus dartiis hakadka ugu jira wararka ayaa sheegayay in koobka champions leaga yurub la bilaabi doono toddobada bisha agost markaas oo gebi ahaanba ay dhammaan doonaan inta ka harsan xilli ciyaareedka horyaalada uga caansan yurub kulamada ugu horeeya ee dhici doona ayaa noqon doona is-aragga labaad ee wareega lix iyo tobanka oo ay ka hareen kulamo ay ka mid yihiin yuventus iyo leon iyo barcelona iyo napoli dhanka kalena isboortiga ayaa u muuqda inuu dib u bilaaban doono bisha soo socota inta badan dalalka qaaradda yurub wasiirka isboortiga talyaaniga vincenzo sbadavora ayaa kulan isugu yeeray madaxda gudiyada kubadda cagta dalkaas arbacada soo socota si ay uga wada hadlaan dib u bilaabashada ciyaaraha oo la filayo dhammaadka bisha mey kulankan oo uu qorshuhu yahay in muuqaal internetka ah uu ku qabsoomo ayaa waxaa isugu imaan doona wasaaradda isboortiga madaxda xiriirada horyaalada zeyriya aada zeyriya biida iyo league bro guddiga garsoorayaasha xiriirka gudiyada caafimaadka isboortiga iyo xubno ka tirsan bahda sayniska iyo caafimaadka qorshaha koowaad ee shirka looga hadli doona ayaa ah in ciyaartoyda kubadda cagta ay tababarka dib u bilaabaan horaanta bisha mey iyadoo la adeegsanayo habraacyo joogto ah oo ciyaartoyda looga baarayo coronavirus iyo in ciyaartoyda tababarkooda lagu soo koobo dhowr ciyaartooy oo kala gaargaar ah iyo in dhallinyaradu ay xidhato qalabka ka hortagga bilowga ciyaaraha ayay wararku sheegayaan in lagu furi doono semifinalka tartanka kooba itaaliya toddobaiylabaatanka bisha mey ee soo aadan kadibna waxaa ku xigsan doona horyaalka talyaaniga ee zeyriya aada warbaahinta talyaaniga ayaa ku warantay in qorshahan uu ku jiro in ciyaaraha loo raro magaalooyinka dhanka koonfureed ee talyaaniga oo uu ku yaraa cudurka coronavirus wararka talyaaniga ayaan ku jirnaayo guddoomiyaha kooxda bresiya oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalka talyaaniga massimo jalino ayaa xaqiijiyey xalay in uu ku dhacay cudurka coronavirus isaga oo noqday guddoomiyihii ugu horreeyey ee kooxaha heerka koowaad ee uu ku dhaco covid -19. war uu siiyey wargeeska la republica ayuu jalino ku sheegay in covid -19 uu ku dhacay isaga iyo gabadhiisa ugu dambayntiina wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan eegno laacibka u dhashay dalka ingiriiska ee u ciyaara kooxda brushia dortmond ee dalka jarmalka sanjo ayaa la filayaa inuu kusii nagaado kooxdiisa xilli ay jiraan dalabyo uga imaanaya dalka britain gaar ahaan kooxaha waaweyn oo doonaya in ciyaaryahanka ay dib uga celiyaan waddanka uu ka soo jeeday brushia dortmond ayaa qorshaynaysa in afar milyan oo kale ay ugu darto laacibkan mushaarka uu hadda qaato oo ah lix milyan taas oo ka dhigaysa ilaa iyo toban milyan haddii uu ogolaado inuu kasii mid ahaado kooxda oo uusan ka tegin marka la gaaro bishi juun kooxaha liverpool chelsea iyo manchester united ayaa doonaya laacibkan oo ka soo baxay akadeemiyadda ciyaaraha ee kooxda manchester city kooxda liverpool ayaa iyaduna indhaha la raacaysa kubadsameeyaha khadka dhexe ee kooxda inter milan iyo xulka crowetiya marcelo brozovich brozovich ayaa kaalin weyn kaga jira ciyaartoyda hadda u ciyaarta kooxda inter milan xilli ciyaareedkan hadda hakadka ku jira laba-iyo soddon kulan ayuu u saftay isagoo dhaliyey saddex gool halka shan goolna uu baasay ugu dambayntiina kooxda b s g ee dalka faransiiska ayaa waxa ay qorshaynaysaa in marka la gaaro dhammaadka xilli ciyaareedkan ay u dirto dalab kooxda milan oo ay ka doonayso laacibka khadka dhexe ismaaciil bin naasir sano jirkan u dhashay dalka aljeeriya ayaa ka mid ahaa xidigihii aljeeriya u qaaday koobka qaramada afrika isagoo markaasina ku guulaystay laacibka ugu wanaagsana ee tartanka hadda wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda lafdhabarka ee ac milan waxaase wararku sheegayaan in milan ay ku gacan seeri doonto dalab kasta oo uga yimaada kooxda b s g oo ku aadan dhiibista ciyaaryahan ismaaciil bin naasir dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waa naga intaa
aan intaasi ku dhaafno xubintii cayaaraha oo uu soo jeedinayay nuur bukhaari waa hagaag dhegaystayaal haatanna kaalmihii heesaha ayaan ku nasan doonaa waxaan idiin soo qabannay heesta ammaan fanaaniinta maxamed xasan xuseen lafoole iyo xabiibo xasan tooxow
Thank you.
heestaasi ammaan iyo codadka xabiibe xasan tooxow iyo maxamed xasan xuseen lafoole ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa inoo joogay duhurnimadan maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo